aan ku bilownay ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maanta kooxda al-shabaab ka qabsaday degmada ruunurgood oo ah degmadii ugu dambeysay oo kooxda ay ka haysatay gobolka shabeellaha dhexe qabshada ruunurgood ayaa waxa ay ka dhigan tahay in dhammaan degmooyinka maamul goboleedka hirshabeelle haatan gacanta ay ugu jirto dowladda soomaaliya warbixintana waxaa soo diray wariyaheena v o a ee bartamaha soomaaliya xuseen xasan dhaqane afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya jenaraal cabdulaahi cali caanood oo shir jaraa'id qabtay ayaa waxa uu sheegay in kooxda al-shabaab ay isaga baxeen degmada ruunirgood haatanna ay socoto miina baarid ay wadaan ciidanka iyo xaqiijinta amniga degmada jenaraalka ayaa dhinaca kale sheegay in howlgalladii ugu dambeeyey oo ay ka sameeyeen aagga ruunirgood ay ku dileen shan iyo toban ka mid ah al-shabaab oo ay ku jiraan shan ajnebi ah laguna soo qabtay maxaabiis gaaraya shan iyo toban saakay lixdii caroornimo waxay ciidamadaas isbahaysanaya oo hogaaminaya xoogga dalka soomaaliyeed ay la wareegeen degmada ruurnurgood ruurnurgood waxaa hoos yimaada tuulooyin badan tuulooyinkaas muddo waxaa ka soo socday dagaallo tuulooyinkaas waxaa ka mid ah tuulada juxa alnaciima alkawtar oo dagaallo ad adag ay horey uga soo dhaceen xogtiisana xogtoodana aad hesheen oo ay ku dhinteen ugu yaraan boqol iyo konton maleesooyinka cadowga ah ee al-shabaab shan iyo toban maxaabiis looga qabtay shan ajnebiyana lagu dilay intaas tuulooyinkaas waxay hoos yimaadaan degmada ruunurgood iyo kuwo kale ciidamadii cadowga way yaaceen baacsi baa ciidankii qaarna degmadu ku sugan yahay oo sugidda amnigeedii iyo baaris iyo qaraxyo iyo waxaa laga raaraadinayaa inkasta aan weli waxba laga helin oo ay nadiif tahay ciidanna wuxuu kusii jiraa baacsiga cadowga waxaan rajaynayaa insha allahu tacaalaa baacsigaasna inaan helbo fiican kala hadlo
jenaraalku waxa uu sheegay in howlgallada markan ay u tallaabi doonaan deegaano hor leh maadaama la xoreeyey degmooyinka hirshabeelle waxaana uu ciidamada amniga ku ammaanay dadaalka nafhurnimada leh degmada ruunurgood waa degmadii u dambaysay ee dowlad goboleedka hirshabeelle ee cadow hayste ee laga xoreeyay laga soo bilaabo matabaan ilaa iyo caliyaalo ama ceel cirfiid dhammaan degmooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa gacanta ku haya dowladda soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka way jiraan meelo ay cadow kaga harhareen sida galbeedka hiiraan iyo galbeedka shabeellada dhexe ayagana insha allahu tacaala dhowaan waa la kurtuma jarayaa meelahaas ay u carcarareenna waa laga saari doonaa waana loo diyaarsan yahay cutubyada halkaas ka howlgeli lahaana waa loo diyaariyey guuluhuna waa isdaba socdaan haddana mar dhow waxay u gudbi doonaan dowlad goboleedyo kale dowlad goboleedyadaasu ma aha kuwa hadda fulinta ka jira oo keliya ah dowlad goboleedka ay u gudbayaan ee dowlad goboleedyo kalea diyaargaroobay oo iyaduna ay howlgal ka bilaabmayaan mar dhow oo ciidankoodii xoogga dalka soomaaliyeed sektarkii meeshaas deganaa ama qaybtii deganayd iyo xoogga shacabka iyo dowlad goboleedka daraawiishtu ay ka wada howlgelayaan degmada ruunirgood oo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe waxay qiyaas ahaan u jirtaa magaalada muqdisho laba boqol lixdan iyo afar kilomitir waana degmo dhacda xadka kala qaybiya galmudug iyo hirshabeelle dhanka xeebta dhinaca kale ugu yaraan shan askari ayaa lagu dilay saddex kalena waa lagu dhaawacay kadib markii gaari ay la socdeen ay miina kula qaraxday duleedka degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe sida uu v o a u xaqiijiyay guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka shabeellaha dhexe maxamuud cilmi raage gaariga miinada ay la qaraxday ayaa waxa uu ka mid ahaa kolonyo gaadiid ah oo mucaawino u siday degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne